إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal askar looga dilay ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bakool madaxweynaha maamulka puntland ayaa weerar dhanka afka ah waxa uu ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah asigoo ku tilmaamay xogeeyaha xasan sheekh waxaa soo badanaya dadka hay-adaha gaaladu lacagta ay ku siinayaan si ay u sumca dilaan mucallimiinta dugsiyada qur'aanka kariimka ah iyo imaamiyada masaajidda maamulka degmada saakow iyo kan dacwada ayaa dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah socotay waxay u soo xireen qaar ka mid ah dadkii xirfadaha kala duwan ku shaqaysta ee ku dhaqan magaalada saakow ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu weeraray degmada dayniile ee magaalada muqdisho howlgallo isugu jira kuwa gaar ah iyo dagaal ayaa waxa ay ka dhaceen muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose kuwa oo lala eegtay ciidamada dowladda federaalka ah madaxweyne xigeenka hirshabeelle oo muddo sii horraysay furmaha dagaalka ka cararay ayaa waxauu ka xumaaday in saaxiibkiis cali jayte uu dagaalka gacan ka taago kuna dhawaaqo in uu ka baxay walaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa waxay soo bandhigtay askari ka soo gosay ciidanka etoobiya ee dhisatay ee liyu booliis kaas oo ka sheekaynaya nolol xumada uu ku noolaa iyo weliba xadgudubyada ay geysan jireen dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa si aada waxay u hadalhayaan hadalkii ka soo yeeray cali jayte ee ahaa in ay ku daaleen dagaalka oo aysan weli karin intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal askar looga dilay ciidamada maamulka koonfur galbeed qoryano looga furtay ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dhabaha waxay u galeen ciidamo ka tirsana kuwa koonfur galbeed oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo waajid wararkaanu halkaa ka helna waxay sheegayaan ugu yarantii laba askari oo ka tirsanaa ciidanka koonfur galbeed dagaalka lagu dilay kuwa oo meydadkooda goobta dagaalka looga cararay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerarka waxay ku furteen afar qori oo ay horay u wateen ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaa jira askar dhaawacantay kuwaas oo ku cararay dhulka howdka ah maadaama askarta meydadkooda goobta dagaalka looga tegay ee laba oo keliya yihiin qoryuhuna afar yihiin waxaa muuqata in rag fayooba amaba noolaa ay qoryaha tuureen gobolka bakool marar kala duwan sidaan oo kale waxaa ka dhacay weeraro ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen ciidanka maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka u daacadda ah waxaanay ka dileen kana dhaawaceen askar kala duwan madaxweynaha maamulka puntland ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka asigoo ku tilmaamay xogeeyaha xasan sheekh cabdisamad cabdulaahi ayaa ka warramaya madaxweynaha maamulka puntland ayaa si adag ugu jawaabay eedeymo kulul ooga yimid madaxda dowladda federaalka isagoona weerar dhanka afka ah ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka saciid cabdulaahi deni oo tobanaan kun kula hadlaya fagaaro ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in maamulka puntland uu wajahayo duulaan uga imaaday dowladda federaalka iyo maamulka somalilan puntland waxaa ku soo duulay dhinacyo fara badan warka ka soo yeeray xogahayaha xasan sheekh ee ra-iisul wasaaraha sheegtay muxuu shaqo bixiyaa isagaaba shaqadiisa la qaatiyey ayuu yidhi saciid cabdulaahi deni xilli uu u jawaabayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra-iisul wasaaraha sheegta farriintu ku soo faray waan maqalnay waa xoghaye wuxuu leeyahay shaqaale dhallinyaraha baa loo diidey shaqadiisii baa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa cid ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii baa madaxweynuhu qaatoo dastuurka ku duntay waa markii ugu horraysay taariikhda lixdan sanno la abuuray wax la yidhaahdo ergo ergey ergey baa la abuuray oo kabineedoo kaleeta weli ma dhicin dawladnimada soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii waxaa lagu baabbi'iyey awooddii ra'iisul wasaaraha iyo awood qaybsiga raalli kama noqonnayno xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa wuxuu dhowaan magaalada muqdisho ka sheegay in madaxda maamulka puntland ay ku socdaan waddo qardajeex ah taasoo halis gelin karta aayaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada garowe weerarka uu xamsi cabdi barre ku qaaday maamulka puntland ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu kululaatan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha noqday dhanka kale siciid deni ayaa muujiyey heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala dhexeeya filla soomaaliya isagoona si cad u sheegay inuusan aqoonsanayn ra-iisul wasaarenimada xamsi cabdi barre xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ayaa isagana jamcihii lasoo dhaafay wuxuu saadaaliyey in maamulka puntland uu ku duumi doono afar iyo labaatan maalimood haddii aan la joojin ayuu yidhi doorashooyinka la qorsheenaya bishan gudaheeda khilaafka xarkaha goostay ee ka dhex jira labadan maamul oo ay shishayaa dhisteen ayaa la rumaysan yahay inuu soo bilaabmay kadib markii uu xasan sheekh ballanta uga baxay saciid deni oo xilligii xasan sheekh la dooranayay codkiisa ugu shubay iyadoona ballantu ahayd inuu xafiis ka keeno ra-iisul wasaare ay wataan puntland balse taas ma dhicin ee xasan sheekh wuxuu xafiis ka keenay mid ka socda dhanka axmed madoobe ee madaxweynaha maamulka jubbaland waxaa soo badanaya dadka hay-adaha gaaladu ay lacagta ku siinayaan si ay u sumco dilaan mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyo imaamyada masaajidda mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya sheekh cabdiraxmaan aadan muuse oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee ku yaala magaalada hargeysa ayay maamulka somalilan muddo hadda laga joogo in ka badan afar bilood waxay u xireen kiis kufsi been abuur ah oo ay ku soo eedeeyeen dad u shaqeeya hay-adaha shisheeye kuwaasoo aan ilaa iyo hadda la shaacin magacyadooda iyo waxay ka shaqeeyaan sheekhan ayaa ahaa macallin dugsi qur-aan sidoo kalena imaam ka ahaa masjidkan magaciisa kor ku soo xusnay waxaana laga sameeyey been abuur ah in uu kufsi u geystay mid ka mid ah ardayda uu qur-aanka u dhigayey wuxuu been abuurkaas u xirnaa muddo gaaraysa afar bilood iyo shan iyo labaatan habeen intaas kadibna maxkamadda maamulka somalilan ee magaalada hargeysa ayaa sheegtay in macallinka lagu waayey kufsiga lagu soo eedeeyey ee waxba kama jiraanka ah waxay iskaga fasaxeen si caadi ah ayaga oo dhulka la garay sharafkiisa iyo qiimihii uu ku dhex lahaa bulshada mana samayn xitaa inay saxaafadda u sheegaan inuu beri yahay arrintan ma ahan mid dhacday mar iyo laba un ee waa mashruucay maleegayaan mar weliba hay-adaha shisheeye ee waddanka duulaanka ku jooga macallinkan iyo qaar ka mid ah ducaadda magaalada hargeysa oo la socday ayaa shalay la hadlay warbaahinta mid ka mid ah ducaaddii la socotay ayaana sheegay sida uu ku dhacay xarigga macallinka maanto ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka waxa wey shawaal kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriga oo waafaqsan labada kun saddex iyo labaatanka bisha shanaad sagaalkeeda inaynu halkan ku duubno ama sheegno caddayno walaalkeen sheekh cabdiraxmaan waxa weyn aadan muuse oo ahaa iimaamkii masjid daaru hijira saddex iyo toban sannadoodna iimaam ka ahaa sheekhan oo ka mid ah dadkii gafafka lagu sameeyey laguna eedeeyey inuu kufsi sameeyey ilmo yar oo ardaydiisa ka mid a arrinkaas inaannu markaa halkan ku caddayno kiiskaas oo macallinkaas ugu xidhnaa ama sheekhaasi shan bilood oo wax yarla kiiskaas oo been abuurhaa waxna sheekha lagu waayey sidoo kale sheekh cabdiraxmaan aadan oo ah sheekha la xiray ayaa ka hadlay soo diismadiisa iyo eedda been abuurka ah ee sharafkiisa lagu dhaawacay wallaahi aad iyo aad farxaad laiskugu koobi karin alxamdulilaah ilaahi subxaana watacaala hadduu beri yeelay wax loo dhiga ma laha muddo waxaan xidhnaa suwalaalkiin sheegay afar bilood iyo shan labaatan cisho ilaahi subxaana wa tacaala mahad igu sugnaatay maalinka aan shaqo tegay haddaan yarku yar dalo waxaa kala kulmay subaxii lixdii barhkii aroornimo weerar macaldila eedaynuun maaha macaldil waxay ahaayeen saddex raga iyo laba dumara laakiin ilaahay subxaana wa tacala waa mahadnaqayaa maadaama maanta ay beri yeelay farxaddeedan aad iyo aad masoo koobi karo oo unu qaadan laayaba isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi walahi kiisaskaas aad iyo aad buu badan yihiin xitaa si edhidan ku xidhnaa dad badan baan arkay oo noocaa u xidhan kufsigaasi waxaan u dirayaa in aad iyo aad xukuumadda iyo cid kastoo dembiga baadhaysa amba baadha ahaado amba xukuumadda ahaato ina aad iyo aad aa u eegto hoos u eegto waayo qofka waa lasoo eedaynayaa eedana waa la saarayaa marka halbana waa lagu waayayaa marka aad in arkaa loo fiiriyo waxyaalo badan baa lasoo kulmay oo dad badan oo dembiyaasha lagu haysto hadday kala duwan yihiin dembigan waa dembiyaa oo aan laga fiirsanin oo qaarkood lagu xukumay marka waxaan leeyahay aad iyo aad loo fiiriyo arrinkaasi duulaanka ku socda mucallimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa ah mid ay geed fadhi u yihiin hay-adaha shisheeye waxayna rabaan inay bulshada u suurad xumeeyaan dadkii uu nebigu salaallahu calayhi wasalama ku tilmaamay inay yihiin kuwa inoogu khayrka badan ma maqlaysid hal mar xataa macallin iskuul oo lagu eedeeyey kufsi ee waxay hadaf ka dhigteen mucallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka maamulka degmada saakow iyo kan dacwada ayaa dowlo muddo toddobaad ah socotay waxaay u soo xireen qaar ka mid ah dadka xirfadaha kala duwan leh ee ku dhaqan magaalada saako ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya maamulka degmada iyo maktabka dacwada degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dooro u soo gebagabeeyey xirfadleyda kala ah xarqaanleyda mootoleyda iyo kawaanleyda dadka dowrada loo qabtay ayaa tiradoodu ahayd soddon qof dowradani ayaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada iyo maktabka dacwada degmada saakow iyada oona xiritaanka xafladda ay ka soo qayb galay ugaasyada iyo waxgaradka degmada saakow ugu horeyn munaasabadii xiritaanka dowrada waxaa kelimad dardaaran ah halkaasi ka soo jeediyey nabadoon maxamed jimcaale khayre markaa raggan markaan la hadlo dhallinyarada ah oo ilaahay sharafkan u yeelay oo maanta halkan la isugu keenay oo maktabka ilaahayba haddaan laga waayin khayrka badan oo diinta faafinaya isu keenay oo diinta uu ku baray waxa weeyaan wax oo hadda waxaa laga yaabaa inay dadka ay la yar tahay laakiin wax fara badan oo barwaaqahay la kulmeen marka waxa weeyaan waxaad joogtaan wakhtiga ugu wanaag badnaa baa ku jirtaan raggaa kontonka gaaray horta tiiraa laga siibay tiirsiibuu galay markaa hoose u soo noqonaya laakiin adinka korriinaad ku jirtaan dhallinyaraad tihiin waxaana laleeyahay waxbaro intaadan mashquulin oo naag iyo ilmo iyo sankaa dabalaban waxaad yeelaysaa ilaahay baro xaqiis ayaa lagu leeyay sidoo kale waxaa goobta ereyo waxtar u leh dadkii ka faa'iidaystay dowrada ku buuriyey ugaaska beesha shiiqaal ugaas shuceeb yoonis isaga oona sidoo kale kula dardaarmay dadkii dowrada ka qayb galay in waxyaabaha ay barteen in reerahooda ay gaarsiiyaan haddana dawra khaasa gale walaashin kulukulantagsi ma arga haytaan fayllahan ah ikheer isimasin kumaad ang eelgood weelare korshay kumaad dheegada iyo haaruftiyo wala kumaad walka sakor maalanka eelgood isima hadasin kumaad faylahan dirsin bare ilaahisin barkaaya wal dardaaramay dadkasin gudambo inu deersi ayanka horjeer wiilkaada dhalli bilaameytaada qobta waayeelka darooga aw ka haaday aada haaday dariski namiyow ilaahay ku absaneen kulligaan arrinkan arrin wada baahan mawa walbara shilanku dhan majaro dhan wal binis walbarada su anfacas fi dunya walaakhir jahlina walqiima usuleeyima leh maana siman mugdi iftiinma siman ilaahay aadshee waa masaman wallah warkaha gaabiya
markii ay dhammaatay munaasabadda hadaljeedinta ayaa mikrofonka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan la dhex qaaday dadkii ka faa'iidaystay dowrada toddobaadka socotay iyaga oo sharxaya duruusta ay ku qaateen magacayga waa xuseen xaaji aadan waxaan ka mid ahay ragga xarqaanleyda waxaan dowro noo soo socotay muddo isbuuca dowrada waxaan ka faa'iidnay towxiidka iyo wuxuu iqibsamaya maa huwa tawxiid atawxiid wahuwa ifraadullaahi tacaala bimaa yakhtasu bihi min alrububiyati waaluuhiyati waalasmaa'i waasifaat waxaa kaloo ka faa'iidnay towxiidka wuxuu uqibsamaa saddex towxiid rububiya towxiid aluluhiya towxiid alasmaai wasifaat anoo laaro magacay mukhtaar cabdinaasir woogana kasoo kawaanleyd oo muddinin socotay usbuuca dowra dowradaasna may ku qaadanay cashiro muhiim ah casharadaasna may bakuumad aha salaado kam arkaanu alislaam khamsatu shahaadatu allah ilaaha ila allah wa iqaamu salaad wa itaa'i zakaat wa sooma ramadaan wa xaji lbeyti man istadaca ilayhi sabiila bismillaah ana magacayga bilaaw diino aweys cabdishire oona ku mid ahaa muutalayda oo degmada saakow muddo toddoba maalin ayaa markaas u macaasha dowraninka socota alxamdulilah dowladii aniin gebagabowdi insha allahu tacaala waxyaalo fara badana ka qaadane oo salaada iyo soomka iyo sekadii xajka iyo jihaadka iyo shirkiga dowraadka isdabajoogga ah ee uu qabanayo maamulka degmada iyo maktabka dacwada degmada saako waa mid lagu xoojinayo in ummadda fahamto diinta islaamka islamarkaasna quluubtooda lagu beero ku dhaqanka shareecada islaamka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu weeraray degmada daynile ee magaalada muqdisho warka iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaar uga tirsanaa biyasta ama nabad sugidda waxaana lagu magacaabi jiray cabdulaahi isxaaqa isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmadaas waxaana halkaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada jannaale lagu weeraray inta uu la egyahay dhanka gobolka banaadirna shalay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sarkaalkan qarax kula beegsaday xilli uu marayay degmada dayniile waxaana uu burbur xoogan soo gaaray gaarigii uu watay sarkaalkan qaraxa lagula beegsaday degmada dayniile ayaa waxa uu si gaara u qaabilsanaa sahanka guutada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka madaxweyne xigeenka maamulka hirshabelle oo muddo sii horreysay furmaha dagaal ka cararay ayaa waxa uu ka xumaaday warkii saaxiibkii cali jayte ka soo yeeray ee ahaa in dagaalka uu gacanta ka taagay kana baxay warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan ee ahaa inuu ka baxay dagaalka islamarkaasina uu xilkiisa ku wareejiyey madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa caalamka si weyn ugu faafay iyadoo dadka soomaaliyeedna ay hadal hayaan madaxweyne xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf dabageed oo asigu mar hore ka baxsaday furmaha dagaalka dabageed waxa uu sheegay in iyadoo warbaahinta la adeegsanayo si weyn loo hadalhayo warkii cali jayte iyagoo xagga tegey guddoomiyihii dagaalka ku astaysnaayoo halgankou soo bilaaba la dhihi jiray xoogaa xalay iyo managtay waa lagu haystay midiyaa laga haystay guddoomiyihii dagaalkii u joojiyey al-shabaab uu ka farxiyey maxawslaydii u kala diray waayu dadka ay noorto waxaan ku cunnahay qof wax fiican haddaan ku aragno wax fiican soo kordhiyo wax kiciyaan abaabulo waa ammaanaya hal mar hadduu galaas biyaa meel xoogaa iyo hataabturo muslima wax dhalla hadduu walax dhallu ka daataan war ilaahay ha soo toosiye madihi war waxaas qaladay ahaayeen ha u noqona lama lehe ilaahay meel baaskaanidaan warka ka bilaabay madaxweyne xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed waxa uu muujiyey inuu ka soo horjeedo in guddoomiyaha gobolka hiiraan uu hoos tago madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe isla markaasina arrimaha dagaalka la xiriira uu kala hadlo amaba xilkooda ku wareejiyo waxa uu sheegay inuu isku qalday madaxweynaha hirshabelle iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah sida warka yuusuf dabageed ka muuqata waxaa jirta colaad u dhexaysa asiga iyo madaxweynihiisa hirshabelle cali guudlaawe taas oo keenaysa in uu ka soo horjeesto in guddoomiyaha gobolku uu la macaamilo madaxweynaha ama dagaalka loo musaalmey ama waa ku daalay ama saan u yahay madaxweynaha in la yidhaah madaxweynihii dagaalka ku baaqay oo dhamarkiisa dagaalka ku galmo hay madaxweynaha soomaaliyeed oo madaxweynaha shabeelmahay guddoomiyuhu wate waa nin daalay oo soja guddoon waxaas ka shaqaynaaye dadkuna waa is yaqaanaaye dee ninkuna ninka madaxda nimarkaas ninka u madaxa nin ugumaba sarreebo marka madaxweyneyaasha isku isku kahay ninkaas ceeb kale ma lahayn waxaa dawl ku maardamayna qaadkii waa la saxa dadka dagaalka ku jira hadday qabiil yihiin iyo hadday dowlad yihiin iyo hadday macawisle yihiin kelmadaas ayadaa maljeesaan ka siinaya
yuusuf dabageed oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in warkii cali jayte ka soo yeeray ee ahaa inuu dagaalka gobolka hiiraan gacanta ka taagay uu aad uga farxiyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxa meesha ka soo baxaana waxa ugu daran in cadowgii yiraa waa waa l waa waa adkaateen oo waa laydiin dhawaawaay oo ninkii dagaalka bilaabay ama dadka soomaaliyeed ubuuni ogaayeen ayaaba aba gacmaha iyo lugaha taago oo yiri anaga wixii waa wadi waay maya maya yuusuf dabageed waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka la yidhaahdo argagixiso la diriirka ee lagu qaado cid waliba oo sheegtay in ay ku dhaqmayso shareecada islaamka laakiin waxaa xusid mudan in markii qaraxyo waaweyn gobolka hiiraan ka dhaceen dagaallo isdabajoogana ay ka dhaceen kuwa oo lagu laayay askar fara badan ay furmaha ka carareen madax uu asigu ka mid yahay sidoo kalena uu ku jiray xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe iyo kuwo kale walaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidanka etoobiya ay dhisatay ee liyu boolis kaas oo ka sheekeeyay nolol xumida uu ku noolaa iyo xadgudubyada ay geysan jireen maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo bandhigay askari ka soo goostay ciidamada liyu booliiska etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ay iyada gumaysato kuwaasoo dhowaan ay kala direen gumaysiga etoobiya kadib markii ay dantooda ka gaareen in muddo ahan ay ku shaqaysanayeen askarigan ayaa ka sheekeeyey waxyaabo badan ay u geysteen dadka shacabka ah ciidamada liyu booliis geeska kalena wuxuu tilmaamay in ciidamada liyu booliis dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta ay ku la-deen ugu horreyn wuxuu ka warramay inta sano uu ka tirsanaa liyu booliiska iyo waxyaabaha uu qaban jiray magacayga waxaa la dhahaa jaamacadda cumar waxaa weeye anuu afar iyo toban sana horta nimanka ka mid ahaa nimankan macnaha new booliska layidhaha loo yaqaana dadka dee dhibe ee ummadda dee dhibaatooyinka faraha badan iyo xasuuqa u geystay ee macnaha dhibaatada badan baan nimankaasan ka mid ahaa afar iyo toban sano ayaan ka mid ahaa nimanka dhibaato fara badan baan soo dhex martay laakiin dadkii shacabka ahaa ee muslimkaana uu nagu dhex baabaay ruux alihi alla intaan aanaqan nimankaad ayaga la shaqaysaa inta la weeyaa inta in la isku qabnaa rag iyo duwarba intii la qabtaba yaa arki dad dhan oo laysku xidho xabadda saa loola dhico god lagu guro inti god lagu guro dadka lagu aasi anugu marka deena dadkii macnaha sidaasa horta aan ku dhacdhaawacmay ee macnaha on alif baan ku dhaawacmay horta nimanka on alif la baxday toddoba sanaan macnaha yaan jigjiga joogay toddoba sanaan macnaha shaqaynayay toddoba sanaan waxaana nin dhaawac ahoo macnaha ciidankii jajabka la baxay ee jigjiga lagu ururiyey ee macnaha la dejiyey baan yaan ka mid ahaa waxaan ka raacay meesha la yidhaha af carro baan ka raacay sidoo kale wuxuu sheegay in dadka shacabka ah ay iska leyn jireen sabab la-aan maalin maalmaha ka mid ah ciyaal shanaa la soo qaaday waxaa la yidhi marka kuwan waxay ka tirsan yihiin qoladii duurka jirta dadka dhasada macnaha shuftada hadda ka mid tahay waardi baan ka hayn jiray iyagoo waardi ka hayabaa la qaaday halkii gabadha haydee waxaa laga reebay wiilka uu qabay ee wiilkii gabadha walaalaha iyo laba yarka afartaasaa la qaaday kol meeshanoo xabaalaha seelka hay dhahaan baa lagu garay arbaa madaxa laga guray kolkii madaxa laga guroo la laayey baa lalabo saanta oo subaxi dambe marka qureec i wadaba iid waxay tiri hooye carruurtii away oo haddee carruurtii macnaha waan ogaa in la laayay mogta afkana kuma cadayn karo ma dhihi karo waa la laayay ma garad waxaani hooyey xayl ciidankaa kale loo geeyey baan ku idhi saasaan yaa jirta baan ku idhi anu marka marka duqdaas macnaha laynta waxay ka tahay duqda hooyada ahee da-daas ee lixdan tobantan jirka awlaadeedii wiilkeedii gabadheeda halka waaye macnaha wax lagu laayana aan jirin awood aan daayo ku dhahan aan jirin horta taas ay igu naxdin baa subax dambaarka iyadoo kolba istaag ka dhacayso meel xaafad meeshaas ku dhacayso horta taas ay igu naxdin badnayd isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in mar uu dhaawacmay la keenay furimaha dagaalka ay isku hor fadhiyeen mujaahidiinta ayaga iskuma roono ega anigii jaa dhaawacmay ee toddoba sano oo leba intii macnaha dhaarowd qoryo naloo qaybiyey baa layidhi waxa weye ciidanka dagaal buu ku jiraa xaggan al-shabaab baa ka laynaysa xaggan waxaa ka laynhaya canfar markaa raggiina dhaawaca intiina la ururiyey ayaa annaga oo sodomeeyaa baa nala qaadaye arbaa qoryo cusubiga qoriga aan qaaday dhaarta aan qaaday anaa bacda ka fiiqay shantii xabadood dhaargood baan ka rid marka reerkan dhaxda baa laga riday waa qori bacdi markay qaataanka nala soo qaaday si nala waday annagoo jajaban oo biraha nagu jiraan midka ishkala midka lacagta birta ku jirto aa dad aadan macnaha adam dadkii macnaha la bulenji meel farisinji baan deeqaad baa layidhi yaa bartan fadhiisa waxaa weeye dee dhiman weyn al-shabaab layaan bay lahaayeen godgod bay nagu soo daadiyeen hadde waa yahay gogol ma haysid baajeed ma haysatid mishig meeshana oo ciidankii de new booliska nimankii laqay aad garasad ee waxa weeye muslimiinta iyo xaqudirirka ahaa oon baa laha ayagu hadda anagu dayn weyne gacanta nooga kuwan hadlayaan baa layihi ciidan la-aan ma jirte waxa weeye markaan yidhi walow dhaawac maan nahaye dee sidaa naga da waxaa weeye new bolis ugu dhammaaday maxay u dhiman weydeen bay jawaab noogu jawaabeen marka aragti fool xun iyo maaragtay dad qoonka horta markuu alla rogahayo waad garan iyagaas ku dhaqaaqa waxaa maalmahan dambe aad u soo badanaya firxadka ciidamada kala duwan ee shisheeyaha dalka duulaanka ku ah dhistay kuwaasoo isu soo dhiibaya badankood wilaayaadka islaamiga ah dadka ku dhaqan gobolka hiiraan iyo kuwa isticmaalo baraha bulshada ayaa aad waxay u hadal hayaan warkii ka soo yeeray cali jayte ee ahaa in ay ku daaleen dagaalka oo aysan sii wadi karin maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya hadalhayn xoog leh ayaa ka dhalatay warkii ka soo yeeray cali jayte gudoomiyaha gobolka hiiraan oo kulan ka dhacay beledweyn ka sheegay inay ku daaleen oo aysan sii wadi karin dagaalka ka socda gobolka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin qiraalka cali jeete ee tusinaya inay ku jabeen dagaalka ayaa niyadjab ku abuuray hoggaanka ugu sarreeya dowladda maamulka hirshabeelle iyo taageerayaasha dowladda ee ku sugan dalka dibaddiisa meelaha sida weyn looga hadalhayo hadalkan waxaa ka mid ah gobolka hiiraan sida uu alfurqaan u sheegay falanqeeye cabdi cali axmed oo ku sugan gobolkaasi wallaahi hadalka cali jeete dadku haddee dadkii aqliga lahaa marka horeba way iska filayeen oo way sugayeen inuu guusan doono dadkii kale oo isaga la shaqaynaya qaar kamida baraha bulshada marka fiiriso oo dadka dibadaha jooga oo qaar iyaga kamid a markii hore dadkii aadka u taakuleen jira oo dhaqaalaha ku bixin jiray qaybo kamid a ayaa waxay dhahayeen cali jeete dirintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga jiifaa dirintii uu ku xaaray dhinac ayuu uga jiifaa yacni markii hore dagaal uun ka fiirsanin buu galay oo ciddii iyo qabaa'iladii iyo qabiilkii uu ka dhashayna uu geliyey wixii uu shalay haleeyey buu haddana wuxuu leeyahay maanta waan ka baxay oo awood baan u waayey uu leeyahay marka taasay ka wadan baan isleeyahay dirin dirintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga jiifaa buu leeyahy sababta ugu weyn ay keentay in uu quusto arijete ayuu ka jawaabay falanqeeye cabdi cali axmed waxa quunsiiyey sida aan dareemayo waxawaaye cali jeete markuu dibadda ka yimid iskuday fara badan buu sameeyey markii ugu horreysay wuxuu sameeyey inuu beledweyne ka baxayo wuxuu aaday deegaanka maxaas iyo teedaan iyo coligeney iyo deegaamo fara badan oo deegaamadii uu kasoo jeeday ama markii hore xamlooyinka ay ka bilowdeen deegaamo kamida ayuu aaday wuxuu isku dayey marka inuu yidhahdo wejigii labaad ee dagaalka ayaan bilaabaynaa hala diyaar garoobo way qabsadeen dadkii khaasatan maxaas oo kale markuu tegey odayaashii uu isku hadlaynayey waxay dhaheen hadalladay dhaheen waxaa kamid ahaa inay dhaheen eh, dadkii dhaawacmay halkeed ku og tahay Eh, dadkii dagaalka ku dhintay ilmahoodii oo baahi u dhammaanaya waxaweye inta maxaad war ka haysaa Eh, dadkii kale oo dagaalamayey oo sideed bilood ku dhawaad dagaalamayay mushaarkoodii aaway Eh, su-aalahaasoo dhan jawaabu u waayay cali jeyte ayaa dadkiisa u horkacay dagaal aan tabartooda iyo taladooda ahayn isagoo wakiil ka ah oo fulinaya danaha maraykanka iyo etoobiya dagaalka oo wax ku dhow sanad socda ayaa waxaa ka dhashay barakac burbur dhimasho dhaawac iyo dhiigbax weli ku socda dhinacyada dagaalka ku lug yeeshay ee shisheeyaha ku daaban si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala baraha bulshada ayaa siyaasiyiinta xawaadle ka codsaday inay ka hor leexdaan dadka kadib markii ay u horseedeen colaad aanan dhammaad lahayn maamul xumo khilaafaad qabali ah dib u dhac dhan weliba leh
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa